bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah awoodar raalli ka noqdo aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa fashiliyey oo ka hortegay weerar argixisada al-shabaabku ay ku qaadeen deegaanka baar sanguuni ee gobolka jubbada hoose wasaaradda waxbarashada dalka waxa ay sheegtay in maalmaha soo socda la shaacin doono natiijada imtixaanka qaranka ee dhowaan la qaaday ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo ka dhanah argagixisada al-shabaab waxa ay ka wadaan saaka deegaanno ka tirsan gobolka hiiraan guddiga cadaaladda ee baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa soo dhoweeyey dhaqangalka xeerka saxaafadda ee dhowaan uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyaddu aqoon-yahano soomaaliyeed oo dalka turkiga uga qayb galay tababar la xidhiidha baadhista batroolka iyo gaaska dabiiciga akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid a dowladda maraykanka oo hakinaysa dhaqaalo ay siinaysay etoobiya taasi oo ku aadan dhismaha biyo-xidheenka webiga nail
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa hagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan waa subax axada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha agoosto sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa fashiliyey weerar ay argixisada al-shabaab ku qaadeen deegaanka baar sanguuni ee gobolka jubbada hoose halkaa oo ciidamadu ay markaa maleeshiyaadka ku gaarsiiyeen khasaare xoog leh aamine xuseen maxamed ayaa sii faahfaahinaysa ururka konton iyo lixaad guutada kow iyo tobanaad qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ka warhayay dhagarta maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ayaa ka hortegay weeraro ay isku dayayeen argagixisada inay kusoo qaadaan deegaanka barsan guuni ee gobolka jubbada hoose ciidanka ayaa iska caabiyay maleeshiyaadka argagixisada iyagoo halkaasi ugu dilay afar maleeshiyaad ah sidoo kalena waxa ay ku dhaawaceen saddex kale sida uu sheegay wariye idaacadda ciidanka qalabka sida ka tirsan ee qaybta afartan iyo saddexaad sharwac cumar baaruush ciidanka xoogga dalka ayaa dhulka baadiyaha waxa ay kusii baacsadeen maleeshiyaadka farxadka ah ee argagixisada iyagoo haatan ku dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa muddooyinkani dambe laba jibaaray dagaalada ay ugu safeynayaan kooxaha nabaddiidka al-shabaab guud ahaan dalka aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho
wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay in maalmaha soo socda la shaacin doono natiijada imtixaanka qaranka ee dugsiga sare ee dhowaan ay qaaday wasaaraddu cabduqaadir cali axmed ayaa sii ambaqaaday sihayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdullah goodax bare oo ka hadlaya kulanka sanadlaha ee wasiirka iyo ardayda soomaaliyeed ayaa sheegay in toddobaadka soo socda bilowgiisa ay shaacin doonaan natiijada imtixaanka qaranka ee dugsiyada sare ee dalka wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya oo jawaab ka bixinaya su-aalo dhowr ay weydiinaya ardayda soomaaliyeed ayaa bogaadiyey dadaalkii ay soo geliyeen islamarkaanuu sheegay in sanadkan imtixaankii uu ka duwanaa imtixaanadii hore maadaama cudurka covid sagaal iyo toban ay weli la tacaalayaan dunida imtixaanka haddii eebba yidhaahdo muxuu ahaa wuu daahay waad garanaysaan inuu daahay sababtuu u daahayna waa ka dharagsantihiin laakiin shaqaalihii iyo macallimiintii dadkii saxayay waa kordhinay si resultiga yani natiijada ay usoo degdegto waxaan rajaynaynaa in sitimaankan soo socdaba gudihiisa weliba maalmihiisa hore aan shaacino muxuu ahaa natiijada waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo in marka laga hadlayo natiijada soo dhejiskeeda in maantay uu soo afjarmay sixitaankii wixii haray inay tahay dhuudhuujiskii iyo natiijadii abaabulkeedii iyo in sistamka la geliyo si qof walbaba asoo gurigiisa joogo ama telefonkiisa haysto oo natiijadiisu u helo intaas waa intaas imtixaankii iyo natiijadii iyo aan intaa waxaan u malaynayaa inay jawaab ku filan tahay waxaan rabaa arinta manhajka iyo buugaagta sihayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dhinaca kale ka hadlay muhiimadda manhajka waxbarashada ay dowladda soomaaliya soo diyaarisay waxaa uuna sheegay in ardayda danta yar loo qaybin doono bugaagta wasiirka oo ka hadlaya ahmiyadda buuggan manhajka waxbarashada dalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in lagu dhaqmo buuggaani si kor loogu qaado waxbarashada guud ee dalka buugaagta sababta aan u samaynayno u digitalize garaynayno waa inaan sii raqiisanno hadda qiyaastii gacanta hore wuxuu waxaa waxaa heshiisku yahay in laba doolar lagu gado dabcan dadaa kasii beec mushtari doono oo wax ku dardarsan doono saa u malaynayo waxaan rajaynaynaa in gacmahaas la yareeyo laba doolar oo buuggii uu ku fariisto marka laga hadlayo bugaagta oo oo muxuu ahaa dugsiga hoose dhexe dugsiga sarene wax yaruu ka badnaa doonaa saan u malaynayo laakiin dowladduna cadad badanay gadan doontaa oo dadka saboolkaas sidii ardayaddii halkan ka hadashay ee ka dhawaajisay ardadaas lagu tabaruci doonaa muxuu ah hadda waxaa la wadaa arday arday halkalaas ku wada jiro midka saboolka iyo midkaan saboolka ahayn si lagu kala saaro way adag tahay si cadaaladdaas loo helan waa adag tahay laakiin waxaan ku dadaalaynaa muxuu ahaa zoniska aan is leenahay saboolkaa ku badan inaan bugaagta u badinno
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhan ah argagixisada al-shabaab waxa ay saaka ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ibraahim maxamed geedi ayaa warbixintaa noo soo diray
ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen deegaano hoos yimaado degmooyinka buulabarde jalaksi ilaa deegaanka fiidow ee gobolkan hiiraana waxaana ujeedka howlgallada lagu sheegay inay timid kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay bilaabeen inay dadka ku amraan inay bixiyaan xoolo iyo weliba dhaqaalo kala duwan taasi oo aysan awoodin shacabka maadaama ay abaarihii ku dhuftay bartamaha ay xoolihii markaasi ugu laadeen saraakiisha howlgallada hogaaminaya waxaay sheegeen howlgalladan ay socdaan ismarkaasina xoolo kala duwan lagu soo qabtay deegaano u dhexeeya bulabardi iyo jallaaksi dadkii lahaana markaasi lagu wareejin doono saraakiisha ayaa dadka shacabka ugu baaqan inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka islamarkaasina ay soo gudbiyaan xogaha maleeshiyada shabaab maadaama dhibaatada ugu badan ay shacabka ku dhacdo dhowr jeer oo hore ayay dagaalo dhex mareen dadka deegaanka iyo weliba maleeshiyada taasi oo markaasi ka dhasheen khasaaro kala duwan howlgallada ciidamada ay sameeyaan ee gobolkan hiiraan ayaa waxa ay daba joogtaa iyadoo shacabka had iyo jeer ee maleeshiyada ay ku amraan inay bixiyaan dhaqaalo kala duwan waxaana soo dhoweeyay shacabka deegaanada gobolkan hiiraan ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
guddiga cadaaladda ee baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa soo dhoweeyey dhaqangalka xeerka saxaafadda ee dhowaan uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed daahir degene ayaa sii faahfaahinaya
guddigana garsoorka iyo cadaaladda ee golaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa tallaabo horey loo qaaday ku tilmaamay dhaqangelinta xeerka warbaahinta soomaaliyeed ee uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo xubinka guddigaasi oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay inuu xeerkani ilaalinayo saxaafadda kana hortegayo wax weliba oo dhaawici kara qarannimada iyo madax bannaanida soomaaliya
saxaafadda oo ah qayb aada muhiim uga ah dowladnimada carabta waxay ku tilmaamaan saxaafada inay tahay suldada afaraad inay tahay marka loo baahan yahay mid xoogan inay noqoto oo dowladda maaragtay maxaa lada aragtideeda maaragtay gudbin karta dhowri karta danaha guud ee qaranka uu leeyahay islamarkaasna xor noqon karta marka waa saddex shay oo loo baahan yahay markaa in laysku kabo lana kala dhooro oo haddana layslana dhowro u baahan waayo saddexda shay hadda aan sheegay xildhibaanka ayaa ugu baaqay dhammaan saxaafadda soomaaliyeed inay dhowraan xeerkani qodobadiisa lagana digtoonaado wax weliba oo xeerka warbaahinta uu diidan yahay si loo yareeyo wararka aan xaqiiqda ahayn iyo khaladaadka ka dhici kara saxaafadda soomaaliyeed
wariyaasha waxaan usoo jeedinayaa horta inay dulqaad yeeshaan xasaasiyadda badanna ay iska daayaan oo waajibka saaran ama mas-uuliyadda saaran ay u gutaan si hufan oo aan meel ka dhac lahayn markaas iyagana waa badbaadayaan qarankana shiddo ayaay ka badbaadinayaan marka waxaan usoo jeedinayaa inay maaragtay maxaa la si qalbi furnaan wax walba kusoo dhaweeyaan ninka wariyaasha ah ama dadka saxaafadda ka shaqeeya askar bunduq wadato ilaalisa male conscienskooda ayaa ilaaliya ka bacdina waxaa ilaaliya qaynuunka sharciga ayaa ilaaliya laakiin askar hor joogta oo dhahaysa war maxaad sida aad u yeeshay war maxaad sida aad u yeeshay ee caalamka meel ay ka jirto male soomaaliya gudaheedana kama jiri doonto laakiin iyagaa la rabaa inay isxakameeyaan oo intii aan lagu xukumin ay iyaga isxukumaan hadalkani ka soo baxay guddiga garsoorka iyo cadaaladda ee golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli dhowaan la dhaqangeliyey xeerka warbaahinta soomaaliyeed waxaana xusid mudan in dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed ay ballan qaaday in laga saari doono xeerkan qodobada ku jira qaarkood haddii wariyayaasha soomaaliyeed ay cabasho ka soo gudbiyaan maxamed daahir degane warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
aqoon-yahano soomaaliyeed ayaa dalka turkiga uga qayb galay tababar la xiriira baarista batroolka iyo gaaska dabiiciga sacdiya maxamed xasan ayaa warbixinta ka soo dirtay istanbul tababarkan oo socon doona muddo isbuuc ah ayaa waxaa bixinaya aqoon-yahano ka kala socdo dhowr dal iyadoona diiradda lagu saaraya arrimaha batroolka iyo gaaska xubnaha ka qaybgalay ee tababarkan waxaa hogaaminaya gudoomiyaha hay-adda batroolka soomaaliyeed ahna maariyaha guud ee hay-adda ibraahim cali xuseen hay-adda oo dhowaan la aasaasay waxay ku salaysaa sharciga batroolka soomaaliya oo ayadana la ansixiyey oo madaxweynaha uu saxiixay labada baarlamaan labada qolo baarlamaankana ay ansixiyeen si hay-adda guddiga hay-adda ay shaqadeedu u qabsadaan waxaa lagama maarmaan noqotay inay siiyaan inay helaan tababar markaa lagu kobcinayo laguna horumarinayo xirfadooda la xiriirta batroolka arrimaha batroolka iyo maamulkiisa iyo maareyntiisaba dhammaan guddiga hay-adda batroolka soomaaliya ku idil yihiin halkan tababarkaana waa tababar aada iyo aada looga soo shaqeeyey oo dhinacyo badan howlaha batroolka la xiriira lagu tababarayo waxaa halkaan nagala qayb qaadanaya tababarka bixinayo khubaro ka kala yimid meelo kala duwan dunida kala duwan oo ku takhasusay arrimaha batroolka khibrad badanna u leh shirkadaha batroolka iyo investorskaba inay soomaaliya weli ay daneynayaan inay yimaadaan oo ay wax ka qabtaan howlahaas ay rabto wasaaradda batroolka iyo hay-adda batroolka soomaaliyeedba ay iska kaashanayaan si loo qabto marka howlaha waxaan rajaynaynaa in siminaaro noocan oo kale ah oo kala duwan kala heer sareeya ay guddiga ay heli doonaan iyaga maamulka iyo maareynta howlaha khayraadka batroolka loo igmaday dhammaantood waxay ka yimaadeen maamul goboleedyadii wayna ku idil yihiin markaas si shaqadooda si hufan ay u qabsadaan waa inay helaan aqoontii la rabay iyo xirfadii la rabay taa ayayna tahay ahamiyadda iyo ujeedada tababarkan kii ugu dambeeyana ma noqon doono tababaro soo socdo oo kala duwan ayay qaadin doonaan insha allah xubnaha ka qaybgalayay tababarkan ayaa aada u soo dhaweeyay in markii ugu horeysay ee tababar noocan oo kale ah ay ka qayb galaan iyaga oo geeska kale sidoo kale sharaxay in cashirada lagu bixinayo tababarkan ay muhiimad gaar ah u leedahay sacdiye maxamed xasan warbaahinta qaranka istanbul turki
jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka norway ayaa gabagabaysay ururinta lacago gurmada oo markaa ay u sameynayeen ama ay ugu talagaleen dadka ay saameynta ku yeesheen fatahadda webiga shabeelle ee gobolka shabeellada hoose xasan siciid rasta ayaa warbixinta ka soo diray oslo norway
jaaliyadda soomaalida norway ee kasoo jeeda gobolka shabeellaha oo soo kaashanaysa jaaliyadda guud ee soomaaliyeed maraakiista norway guddiga gurmadka masiibooyinkii hay-adda xanaano ayaa ururiyey dhaqaale gaaraya afar boqol oo kun oo lacagta norway u dhiganta labiiyo afartan kun oo dollar iyo shan boqol dhaqaalahan ay soomaalida norway bixiyeen ayaa loo diray walaalihii dhibtu ay kasoo gaartay webiga shabeelle kulan lagu soo xiray dhaqaale ururintan oo socotay muddo saddex toddobaad ah oo lagu qabtay masjidka tuufiiq ayaa loogu mahadceliyey dadkii bixiyey dhaqaalahan sidoo kalena lagula dardaamay dadka la gaarsiinayo deeqdan
waxaan waxaan mar waxaan u mahadnaqayaa ilaahay baa mahad lehe bulshada soomaaliyeed ee norway ku nool oo ah bulsho gob ah waa lacagtii koob iyo tobnaad ee aan uruurino guddida gurmadka aan uruurino mar walba waxaan u ballan qaadnaa haddana aan u ballan qaadayaa bulshada soomaaliyeed ee lacagtan bixisay aan hadda gacanta ku hayno sidii lacagihii hore meeshii ay ugu talagaleen aan u gaadhsiinay inaan u gaadhsiino baan u ballan qaadaya haddii ilaahay nala qabto lacagihii hore waad ogtihiin siday sidaad ugu tala gasheen bay u baxeen tanna sida umay u baxaysaa haddaad tihiin bulshada soomaaliyeed halkan ku nool reer koonfur galbeed aada iyo aad bay u mahadsan yihiin way nala shaqeeyeen way dadaaleen waanu u mahadnaqaynaa si gaara gaar ahaan shabeellaha hoose oo aada iyo aada iyaguna noola sii shaqeeyaya oo isla afgooyahooda dawn ah waxaan ka codsanayaa cidda ka mas-uulka ah ee aanu lacagtan u dirayno lacagtatan dad baa bixiyey walaaladood ku sadaqadaystay wixii ay ugu tala galeen waa qolada ay lacagtani gaarayso gaari doonto insha allah oon maanta diraynaa wixii dadkii bixiyey ugu tala galeen waa inay ku baxdo inaan maanta aan isku mahad celino aan isbogaadino waxoogaa dardaarana aan ku darsado marka hore si guud baan maaragtay mahad ballaaran dhammaan dadka ka qayb qaatay oo guddiyadan aan sheegay ay hormuudka u yihiin la-aantooda annaga meel aan ka bilowno ma jirin qadiyaddii iyo kacdoonkii reer afgooye markuuna soo qaaday dhammaantiin anagoon kala harin haddana meel aan ka bilowno ma jirin laakiin hodan baa sterinka noo qabatay iyo mahad iyo adar axmed cawad iyo maxaan ku iraadaa guddiga maraakiista nuux ilaahay idinka abaalshiiyo waxaan oran karaa intii gurmada aan ka soo shaqaynay waa gurmadka keliya aan dare aana dareemin ciidan yari mar kasta rag iyo dumarba ha ahaadeen waxaa maaragtay joogay runtii dad aada u firfircoon dhan kasta ee loo maro hadday xafiiska tahay hadday bannaanka tahay hadday fikir tahay iyo hadday gobolladaba tahaba waxaan dareemayay inaan meel walba aan ka haysanno xubno aada u firfircoon oo maaragtay runtii wixii gurmadka u baahnaa ah kasoo qaadka rabbi baa leh laakiin waxaan aad qalbigayga u taabto aan ugu faraxsanahay qaabka hawsha loo qabtay iyo muxuu ahaayte sidii runtii maaragtay dadkaas ay gacan weyn uga geysteen jasaak allahu khayr baan baan leeyahay aad baad u mahadsantihiin gurmadkii aan maaragtay u howlgalnay magaalada afgooye waxaa ilaahay wanaag ka sokow mahad iskale shacabka reer norway oo soomaaliyeed oo la baxay sadaqada oo mar walbana diyaar u ah inay walaalahooda soomaaliyeed back home ay caawiyaan intaas kadib waxaan kaloon aada ugu mahadnaqayaa dadkii fikirkan iyo cambaynkan lahaa ee ah jaaliyadda shabeellada hoose uu hogaamiyayo walaalkan cali xaaji xasan siciid rasta raadiyaha iyo t v-ga qaranka soomaaliyeed oslo norway
halkaa warkaa kala socotaana dhegaystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegaysanayseen markaana qodobkii warka dibadda dowladda maraykanka ayaa hakinaysa dhaqaalahoo ay siinaysay dalka etoobiya ka oo ay ku doonayso etoobiya in ay ku dhisto biixireenka webiga nayl markii halkaa ay ka soo ifbaxeen muran xoog leh oo u dhexeeya dhowr dal maraykanku waxa uu hakinayaa kaalmada dhaqaale ee uu siiyo dalka etoobiya arrintaasina waxa ay salka ku haysaa khilaafka xooggan ee ka taagan biixireenka waddankaasi uu dhisayo ee webiga nail jariiradda foreign policy ee ka soo baxda dalka maraykanka ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay saamayn karto boqol iyo soddon milyan oo dollar oo ay xukuumadda washington ku kabto etoobiya tallaabadan oo uu meelmariyey xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mark bombeyo ayaa sii xumayn karta xiriirka u dhexeeya washington iyo adis ababa xilli etoobiya ay waddo qorshe ay ku buuxinayso biixireenka uu muranku ka taagan yahay ee webiga neel ay ka dhisayso sida ay sheegtay jariiradda foreign policy dhaqaalaha uu doonayo maraykanku in uu ka hakiyo adis ababa ayaa saameyn ku yeelan karta dhinacyada ammaanka la dagaalanka argixisada tababarada ciidanka iyo ka hortagga tahriibka ee waddanka etoobiya jariiradan oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa sheegtay inay dhici karto in lacagtani ay ka yaraato boqol iyo soddon milyan sida la qiyaasay haddii ay dhaqan gasho hakinta lacagtani waxa ay caqabad ku noqon kartaa qorshaha etoobiya ay ku buuxinayso biyoxireenka siday qabaan qubarada ka fallooda xiisadaha ka taagan webiga nayl mas-uuliyiin ka tirsan etoobiya ayaa horey u sheegay in maraykanku uu markaasi u xaglinayo dhanka dowladda masar oo doonaysa in heshiiska laga gaaro buuxinta biyoxireenkan masar ayaa ku doodaysa in biyaha naylka ay leeyihiin mudnaan amniga qarankeeda ka mid ah waxaana warbixin uu markaas soo saaray bishii julaay ama uu daabacay machadka qorshaynta qaranka ee dalkaasi lagu sheegay in labiyo toban nuuc oo ka mid ah kalluunka ay markaasi dabar go'i doonaan biyo xireenka haddii markaa la sameeyo wadaxaajoodkii ugu dambeeyey ee wasiirada biyaha ee dalalka etoobiya masar iyo suudaan ay markaasi jimcihii ka yeesheen arrintani biyo xireenka ayaa ku soo idlaaday natiijo la-aan waa hagaag dhegeystayaasha qiimaha loo warka subaxnimo ee aad kala socotiin raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu ku idilyahay aad baad ugu mahadsantiin dhegeysiga warka cidda uu sheegay waxay dib mar kale uga heli kartaa radio muqdisho dot net adigoo booqanaya websayte-ka halkaana ka heli kara warka oo qoraal iyo muuqa waa warka oo qoraal iyo sawiro iyo sidoo kale codkiiba aad halkaa kala dhegeysan kartaan mar kale aanan ku wareejiyo xidhiiriyaha subaxnimo ee raadiyaha cabdikariin ogeysiis mahadsaned axmed cali kahye oo inoo qaaday dhigaciyey warkii subaxnimo ee redio muqdisho dhegeystayaal